Mickey Strong, and this is VOA One The Hits.
halkani waa washington laanta afka soomaaliga ee v o a oo aad ka dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban hiriirka filimada geeska afrika iyo caalamkaoo dhan oo aad naga dhegaysanaysaan bogga v o a somaali com door wanaagsan idilkiin baa meel kastoo aad joogtaan dhegaystayaal waa soddonka march sannadka laba kun iyo labayilabaatan waana maalin arbaca ah afrikada bari saacaddu waxay tilmaamaysaa kooda iyo barka duhurnimo idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah jamaal axmed cismaan qodobada idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta aan idinkugu hayo waxaa ka mid a dhallinyaro reer jabuutiya oo ka faa'iidaysanaya wax soo saarka waddankaasi iyo dhinaca beeraha kuwaas oo ururaga qudaarta beeraha dalkaasi ka soo baxda kuwo gasacaysan isla mar ahaantaasina ah dib loo isticmaali karo
iminka khudradda waa lasoo baxdaa waa lasoo guraa waa la iibiyaa iyadoo biyoya iminka waxaan ku jirnaa inaan formaation aan helno dowladdeena ka helno oo nagu ballan qaaday oo bartiik hadday tahay iyo hadday saytuun tahay aan radiqnoon ka dhigno daqiijino sidii warshadoo kale aan u samayno
waxaad kaloo dhegaysan doontaan oon idinhayaa dhegaystayaal olole lagu dayactirayo garoomada kubadda cagta lagu ciyaaro ee magaalada boosaaso oo halkaasi ka soconaya heesihii ciyaarihii ayaan barnaamijka ka marnayn intaasoo idil waxaa ka horreynaya dhegaystayaal warkii dunida ee ku soo dhowaada aqalka kremlinka looga arrimiyo waddanka ruushka ayaa maanta hoos u dhigay rajada laga qabi karayo in horumar laga sameeyo wadahadallada nabdeed ee u dhexeeya wafuudda waddanka ruushka ka socota iyo kuwo kale ukrain ka socda oo istanbul la filayo in ay ka dhacaan ma sheegi karno inay jiraan wax rajo leh ama horumaro la sameeyey ayuu yidhi afhayeenka kremlinka dimitri beskov waxaana intaasi uu ku daray in moscow ay u aragto wax wanaagsan in kiev ay bilowday inay soo bandhigto waxyaabaha dalabaadkeeda iyadoo qaab qoraal ahaaneed ah waxaana uu intaasi ku daray inay rajaynayaan in wadahadallada ay sii socdaan dhinaca kale wasiirka arrimaha dibadda dalka ruushka zergi lavrov ayaa booqan doona hindiya ilaa taas oo markaasina ka mid dalalka cambaareeyey dalalka diiday aan idhaahda inay cambaareeyeen duulaanka ruushku ku qaaday dalka ukrein booqashadaasi la filayo inay qaadato laba maalmood ayaa waxaa markaasi la rajaynayaa in dhinacyadu ay ka wada hadlaan arrimo dhowra u dhexeeya xiriirka labada dal iyo sidoo kale xaaladda dalka ukrein ka aaloosan madaxweynaha mareykanka jo biden ayaa waxa uu sheegay in dalalka xulfada la ah reer galbeedka ay sugayaan in ruushka uu fuliyo ballanqaadkiisii ku aadanaa in la qabuujiyo weerarada ka dhacaya caasimadda ukrein kiev iyo magaalada waqooyiga ku taala ee jarnehev waana arki doonaa haddii ay ku dhaqmaan ballanqaadyadooda ayuu yidhi biden oo warfidiyeenka la hadlay isagoo intaasi ku daray in sidoo kale qadka telefoonka kula hadlay hogaamiyaasha boqortooyada ingiriiska faransiiska iyo talyaaniga waxaana uu sheegay inay u muuqato in laisku raacsan yahay in la arko waxa ay soo bandhigaan dalka ruushka hadalka biden ayaa waxa uu kula hadlay suxufiyiinta aqalka cad waxaana uu yimid kadib markii ruushku uu talaadadii hore ka sheegay wareeggii ugu dambeeyey wadahadallada nabadda ee turkiga ka dhacaya in ay noqon doonaan kuwo laga yaabo in howlgallada ka socda magaalooyinka kiev iyo janheva ay la qabuujiyo islamar ahaantaasina wadahadalladu xoogga lagu saaro hase yeeshee wasiir ku-xigeenka gaashaandhigga ruushka alexander fomin ayaa sheegay in tallabadan ay gol xaar u leedahay in la kordhiyo kalsoonida si wadahadalladu ay guulu noqdaan warka dunida dhegeystayaal waa naga intaa door wanaagsan dhegeystayaal halkaad warkaasi aad ka dhegaysanayseen waa v o a dhalinyaro aad u fara badan oo ku dhaqan dalka jabuuti ayaa waxa ay ka faa'iidaystaan wax soo saarka waddankaasi gaar ahaan dhinaca beeraha kuwaasoo qudradda ka soo gaada beeraha qaarkood markaasi suuqyada ay u iibgeeyaan hase yeeshee waxaa dhibaatooyin ay kala kulmaan mararka qaar oo aysan helin macaamiil ku filan oo ay wax kaga iibiyaan kuwaasoo qudraddii ay soo gateen ama ay keeneen suuqyada ay hallowdo dabadeedna la daadiyo hase yeeshee hadda waxay rajo ka qabaan in ay gasacdeeyaan oo ay dib u habeeyaan lana isticmaali karayo muddo fog qaar ka mid a dhallinyaradaasi ayaa la kulmay wariyaha v o a sagaal siciid faarax gaar ahaan maxamed cumar cali waxaana ay ka wareysatay sida ay arrintani markaa uga faa'iidaysanayaan dhallinyarada reer jabuuti gaar ahaan kuwa ka ganacsada khudaarta
annagu haddaan nahay dhalinyartii casaamo waxaan isleenahay inaan bedilno awal iminka khudradda waa lasoo baxdaa waa lasoo guraa waa la iibiya iyadoo biyoya iminka waxaan ku jirnaa inaan formaation aan helno dowladdeena ka helno nunagu ballan qaaday oo bartiik hadday tahay iyo hadday saytuun tahay aan radiqnoon ka dhigno daqiijino sidii warshadoo kale aan u sameyno waayo aabayaasheen waxay na tuseen inay waxaan bixi karo la iibin karo laakiin annaga waxaa inaan wax ka sii bedilno oon idhaahno si warshadoo kaleetay tamaadka oo kale iminka qasacadda laga sameeyo oo gobolkana lagu iibiyo waxyaalahabaan iminka ku tala jirnaa oo noo soo socda avenir aan isleenahay warshadayn sameeya khudradoo dhan warshadayn ku sameeya marka barnaamijkan runtii waa barnaamij aad u fiican dadkan inta badan ma sameeyaan waxa dabadaha laga keenay warshadsan bay cunaan ilaa goormaa is leedihiin weydiisay inay ku hirgeli karaysaa inaad heshaan mashruucyadaas oo kale dowladdu ballanqaadkeedu ma mid adag buu ahaa maxay is tirahdeen may wallaahi way noo fudeediyeen imika waan noo ballan qaaday inaan dhallinyar aan heelada mise annagu aan dhexdeeda isku tegno oo iska urna lacag saan u tegino u dhoofno meelaha lagu aqoonta leh saan uga soo barano u warshadeyno khudraddeena marka marka maxay u baahan tahay markii la yidhahdo hadda xabxabka oo kale ha la warshadeeyo intii la ridqo kartoomaha lagu xiro sanada ha joogo maxay u baahan tahay marka wax walba wuxuu u baahan yahay inaa formaation la qaato iyo qalab aqoontii heshid aqoontii markaa heshid haddana warshadiin baa jirta waxaan gacanta laguma samayn karo warshadayntii inaan helno qalabkii oo dhan noo keeno marka waan bedeli karnaa wixii oo waan ka dhigi karnaa inaan waraqada ku xidhno sidii dee liintii lalaaqanayay bartiiqa xabkii lalaaqanayay sidii oo kale ka dhigno saashiye ku xidhno ayaan samayn doonaa insha allah gormaydu ku dhalatay fikirkan ah in la warshadeeyo waxaa kasoo baxa beeraha si ay u khasaarin maadaama waxaa tiri aabayaal ba arkeyna iyo dadkii naga horreeyo ay ka khasaarayso wax dee markaa la cunay noqonaysaa marka idinka gormaydu ku dhalatay in qaabkan aad dalbataan ama dowladda weydiisataan in ladinka caawiyo warshadeynta ma dheerin labadii kun iyo kow iyo labaatankiiba ahayd ilaa iminkana waan ku jirnaa insha allah mar dhowna shanta sane soo socota iminka waxaan jecel lahay inaan gaadhno hadafkeygii haddii aan nahay dhalinyarta degmada casaamo marka dhalinyarada casaamo dhan baa ku dhan ama gobolka calisabiix ee beeraleyda baa ka wada midaysan fikirkan ah in warshad la helo wax lagu warshadeeyo may dhalinyarta casaamo ayaa iminka fikirka dhalisay laakiin dhalinyarta casaamo marka dhalisay haddii ay de waayo casaamo waa meesha qudhantee calisabiix beeraha exactly casaamo waa saldhigga beeraha calisabiix sidaa daraaddeed baan doonaynaa inaan annaga dhexdeenanan laga helo warshado hadday tahay bartiiq hadday tahay si dhalinyarteenu dib ugu shaqo tagaan on halkaa looga shaqeeyo laga dhaliyo warshadiin badanoo khudradda la warshadeeyo
imsaatii dhalinyarada casaamee beeraha ka shaqeysa urur ahaan ama tira ahaan markii la yidhaahdo imsaa gaarisiin tira ahaan markaan qiyaasno dhalinyartu ikastoon soo wala koobin dhalinyartii iskoolada dhigatay wala qalinjibisay tegtay ayaa lagu qiyaasi karaa sodomeeyo beeraha iminka dib u wala samaysatay iyagoo dibloomanaha soo aqoon leh marka eedeys odhan dee waxaan aabaiba kasoo shaqeynaysa odhan dib u jiri u bilow dadaalkiinii oo kasi mira dhali beerihii ayaaba sodomeeyo ku dhow laakiin way badan yihiin dhalinyarta iyagu dee toosun u bilaabay beeraha lakiin dhalinyar adoo kale ay wax bartay oo dib ugu noqday sodomeeye marka soddon qof hadday fikir isku daraan wax badan baa ka dhalanaya wax badan baa ka dhalanaya xoog xoog wax badan baa ka dhalanaya inkastay berisaanta dhalinyarta ganacsatada ee calisbiix fidye iyo ladubeed ay kala dadaashay dhalinyarta casaamana ka mid ah eena kala dadaashay fikradahano dhan ay hormood u tahay iyadna waan salaamayaa inkastoon salaamayo beresidaanka beeraha berisaankii hore beeraha aabihii beeraha daahirubsiya cawlada qashbeesh beeraha dhanba tusay degmada casaamo in geedu bixi karo waxna laga cuni karo degmada baray qashbeesh mise dabaal haysaan maadaama dhalinyarada tiin maanta fikirkiisa ku shaqaysanaysaa hey xoog xoog abaal weyn baa loo hayaa abaal weyn baa loo hayaa waa astaanta dhan ee casaamo lagu yaqaano waa astaanta dhan ee casaamo lagu soo dhaweeyo aad baa looga shafraa marka casaamo hadda maanta wuu sii weynaanaya isagu waqtigiisa wuu sii socdaa marka aqoon waa kala hartay aqoon waa kala harnay aad iyo aad waana dhalinyarta dee noqotay ee wax qortay ee isaga wax ka qorta ee doonaysa inay wixii uu isagu sameeyey ha doonaysana wixii uuna baray ina sii xoojino waxaas ama nagu celiya waxaas soo sii xoojino nagu celiyana waa aduu marka markii insha allah ay hor ay fikradan warshadiintu ay dhalato ee qalabka waxaad doonaysaa na heshaan waxaa is leedahay adigu warshadee maxaa ka mid maxaa doonaysaa inaad adigu beertaada si gaar u gooniya adigu adigu warshadayso
waxaan jecelnahay waxaan jecelnahay horta wax beer qura ka soo baxay inaan warshadina ma jecli waxaan jecelnahay in casaamo la iskuula tago oo haday dhalinyar tahay hadday dad waaweynba tahayba aabbayaal iyo hooyo tahayba tamaadka oo dhan is un wala xidhno si aan u qasacadayno oo tamaadka dhadii lagu daray looga dhigo loo warshadeeyo hadday saytuun tahay si saashiyadii leentii lalaaqay looga sameyn lahay buuder looga dhigi lahaa in saytuunka oo dhan meel qura laga qaato markaas anagu haddaan dhalinyartii casaamo nahay waxaan leenahay inaan gaadhno saytuunka casaamoo dhan beerteeda qura maahay beerahoo dhan inaan isu xidhanno oo waxayga annagaan soo baxay sii warshadayno waddankayga soo gelno dib u iibino marka keligaa ma dagaalamaysid dhalinyaro guud ahaan baa iskula dagaalamaysaan wixii idinka soo baxa dhaqaalna waa qaybsanaysaan marka ha ha ha ha waxaan ku dagaalamaynaa dee haddii ay tahay maxay ahayd ururka dhalinyarta casaamoo dhan ayaan u badsanaynaa si hadhowna warshadooyintaade kolleyba dad baa maaray doonaa dad baa loo cayimi doonaa aan u gelino magaalada caasimada jabuuti oo dhan meel kastaba loo tuso in wax casaamo ka soo bixi karo la warshadeyn karnaa annagoo mid ah
kaasi waxa uu ahaa maxamed cumar cali oo ka mid ah beeraleyda dalka jabuuti wuxuu u warnamayey sagal siciid faarax dhegaystayaal markan dhan dhinacii heesaha aynu ku yara nasanno khadradda hercige ayaa heestaas ku luuqaynaysa halkaasi aynu kaga gudubno dhinaca iyo barnaamijka qodobada kale aan idinkugu hayo aynu gudagalno magaalada boosaaso waxaa ka soconaya olole markaasi dib loogu dayactirayo garoomada kubadda cagta lagu ciyaaro ee magaaladaasi halkaas oo burbur xooganay uu ka muuqdo maamulka gobolka barya ayaa magacaabay guddi markaa u qaraama lacago lagu doonayo in lagu dayactiro garoonkaasi mustafa cabdiraxmaan xasan oo ka mid ah xubnaha guddigaasi ayaa la hadlay wariyaha v o a yuusuf maxamuud yuusuf
yuusuf mahadsan tahay adaacadda v o dan ugu mahadceleynaa sida mar kasta ay nagula shaqayso horumarinta arrimaha bulshada iyo kubadda cagtaba saa la socoto puntland waxaa ka socday waayadanba dib habeen lagu sameynayay dibdhis garoomada kubadda cagta puntland saa la socoto waxaa lasoo dhammaystiray garoonka cawaale stadium waxaa lasoo wejigiisii koowaad la dhamaystiray garoon kubadda cagta maraaware saa la socoto guddi waxaa loo sameeyey garoonka gobolka karkaar sidoo kale waxaa loo sameeyey gobolka sanaag gobolka barina shalay soo baxday warqadiisii iyadoo ay jirtay guddi hore oo garoonka loo magacaabay guddigaa hore oo gaab badan geliyey oo wax shaqa ay qorshe la imaan guddigan shalay la magacaabay guddoomiyaha gobolka magacaabay waxay ka kooban shan iyo labaatan xubnood waxaanu rajaynaynaa inay qorshe wanaagsan la yimaadaan oo garoonkaas hawshiis lagu geli karo iyadoo dowladda puntland oo hogaaminaya sayid cabdilaahi deni diyaaro leeyahay garoonkan door iyo gacan xoogle inay ka qaataan magaaladan waxaa ku nool ganacsatada ugu ballaaran puntland oo ku nool magaalada boosaaso aanan filaya dhammaantood markay yimaadeen dhaqaale yaryimaan maantana ay dhaqaale xoogle ka heleen waxaana rajaynaynaa inay dad wanaagsan oo horumarka gobolkooda iyo puntlandba jecel diyaarna ula ah qorshihii loola yimaado inay doorkooda ka qaataan marka guddigan insha allah wax la imaan doono qorshe qorshahoodaasna insha allah waa laila wadaagi doonaa wuxuu noqon doonaa mid dahfuran insha allah bismillahi kariim guddi hore ayaa u jiray oo guddoomiyihii hore ee gobolka uu magacaabay marka guddigan guddiga hore muxuu kaga duwanaan doonaa bay soran kadhaa mase bilaabi doonaan in la derdergeliyo loo dhiso garoonka kubadda cagta magaalada boosaaso dhalinyarada si looga dhigo garoon caws ah oo dhalinyaradu ay ku ciyaaraan lana mid noqda garoomada kale caalamka iyo kuwa qeybo ka mid a soomaaliya ku yaal waa mahadsan tahay guddigan guddiga hore wuxuu kaga duwanayaa guddigan waxa u badan ehelkii isboortiga oo kubadda cagta oo fieldiga ku dhex jiray kuwaasoo iyagu abaabulka iska leh oo shaqo qofka ku jira oo ehelka waa marka kudhex jira u naxi kara garan karana guddiga kalena waa dad khiyaaraa oo ganacsato isugu jira iyo bahda isboortiga xiisaysa waxaanu rajaynaynaa insha allahu shaqaduna kama soo harto inaad wax qorshayso wax diyaariso wax abaabisho taasaana wax walba ku socon karaan waxaan rajaynaynaa guddiga hore inay isumaatikooda u yaraa laakiin kan maanta kulankooda koowaad baa dhacay waxaana rajaynaynaa insha allah kulankaasi waxaa laga soo saaray qorshayaasha lagu dhaqaaqi doono qorshahaasna insha allah wuu soo bixi doonaa in garoonkii oo dhisaynkiisi iyo b q ugiisi la diyaarsho in mataqaanaa insha allahu xeer hoosaad loo keeno guddigaasi ku wada shaqeeyaan in shaqada sidii loo qaybin lahaa oo kategori lagu kala sameynaa la sameeyo marka qorshayaashaas o dhan waa soo socdaan waana ina wadaagi doonaa wuxuu noqon doonaa qorsho dahfuran oo bulshada reer puntland iyo soomaaliyeed bay la socoto iyo cid kastoo garoonkan gacan ka geysanaysa garoonka magaalada boosaaso muddo dheerba soo jiitamayay dhallinyaradan dhibaato ayay ku qabeen in garoon ciid ay ku ciyaaraan dhaawacyo ay ka soo gaaraan maxaa uu ka bedeli karaa bay soran kadhaa guddigan hadaladii iyo qiirooyinkii badnaa ee kasoo baxayay dhalinyarada iyo weliba dad kale oo sheegaya in garoonkan gaab badan lagu sameeyey ama la hagraday in la dhiso koley wax walba waqti bay leeyihiin wax walbana qadartiil ay ku socdaan maanta waxaan rajeynaynaa insha allahu haddii dadaal iyo juhd iyo waqti la geliyo guddi markii qofku yahayna waxaa ka hor imaanaya caqabado badan kuwa kugu maagaya waa inaad dhegu siin only fiirisa hadafka guud iyo riyooyinka ay higsanayso marka insha allah waxaan rajaynaynaa cid kasta oo caqabad ka timaada in caqabadooda aan loo fiirin ee loo socdo hadafkii loo socdo uu noqdo in garoonka uun la dhiso bulshada boosaasan ay u diyaargaroobaan ganacsato ha noqoto dhallinyarada isboortiga xoogooda ha noqoto dadkuna iyaga isku tashi markii wax lagu dhisto cid walba way guulaysan kadhaa marka in loo diyaargaroobo oo dadku ay gacanta u furaan garoonka kubadda cagta boosaaso wuxuuna kaga duwanaan doonaa dee garoon qurux badan oo xirfadda cayaartooy ay ku soo baxdo cayaartooyin dhib badan kusoo gaarin buu noqon doonaa waxa weeye magaala magaalo ummadda soomaliya dhan ku wada nooshahay aanu rajaynayno inay cayaartooy badan xirfadooda kusoo bandhigi doonaan marka la qurxiyo waxaan rajaynaynaa insha allah bismillahi kariim waqti buu qaadanaya wax maalin iyo laba ku dhismaya maaha shaqo kastaba waqti bay qaadataa garoomada hadda lasoo dhisay kuwa saddex sana iyo afar sana ay qaateen marka in mataqaanaa loo saburo oo waqtiga la gelinayo iyo guddiga ka shaqaynaysa u saburaan baan insha allah rajaynaynaa waqtina ay geliyaan qorshana ay insha allah wanaagsan la yimaadaan hadaf guud oo garoonkaana insha allah uu yahay yoolka la higsanaya in garoonka kubadda cagta boosaaso dhismo guddigan uu qaray midda garoonka kubadda cagta ee magaalada boosaaso oo maamulka gobolka uu magacaabay shaqadiisa ugu horeysa uu qaban doono maxay tahay gudoomiye kolle dee shaqo markii la qabanayo waxaa qabanaysa inaa ogto way wanaagsan tahay oo aad garoonkaasi haysato dhisaynkiisi iyo siduu noqon doono mustaqbalka iyo dhaqaalaha gelaya iyo guddigaasi dee inay guddi hoosyaas guddi hoosaad yeeshaan guddiyadu ay oo shan iyo labaatankaasi ay dhowr madax kale noqdaan madaxyadaasina qolo walba wax qaabilsan tahay guddigaas uu xeer leeyahay ku wada shaqaynayaan maadaama ama shaqadu volunteer tahay waxaan rajaynaynaa insha allahu inay shaqo qurux badan dad wanaagsan oo dhammaantood aqoon-yahan ay yihiin aan ka rajaynayno ay ku jiro damqasho dadkana laguma soo xulin yaa boosaas degina wax lagu soo xulay yaa boosaas garoonkeeda u damqanaya marka insha allah waxaan rajaynaynaa inay noqdaan kuwii boosaas garoonkeeda u damqanayay waqtigooda inta badan siinayay wuxuu qofku dhiso oo ka qayb qaatana taariikhda xusisa insha allah marka insha allah waxaan rajaynaynaa in ay bulshada boosaasan u diyaarsan tahay maasjidkaasina wuxuu baaxay ligi tartanka degmooyinka in boosaasu ay gadaal u noqoto ay ka hadhay goboladii kale ee puntland waxaan rajaynaynaa gobolka puntland oo horumar sameeya inuu ku dayasho mudan yahay marka uu ahaa wax dhallinyarada kubadda cagta usoo kordhay ee reer puntland marka insha allah waxaan rajaynaynaa inay dadkuna u diyaargaroobaan bulshada nooc kasta qaybaheeda kala duwan ahaate waxaan rajaynaynaa garoonkan garoon soomaaliyeed waaye waa magaalo ummadda soomaaliyeed kudhinta ay ku wada nooshahay waa cayaartooy soomaaliyeed oo badan oo dalka dabadiisa jira ay soo mareen marka wuxuu isu noqon doonaa dee qayb categoria loo sameynayaa dhallinyarada ku nool north america iyo bulshada ku nool iyo kuwa yurub ku nool iyo kuwa carabaha ku nool iyo kuwa boosaaso ku nool iyo kuwa puntland ku noolba intaba magaaladani waxay tahay magaalo soomaaliyeed marka cid walba soomaaliya waa waxbaa looga doonayaa garoonka kubadda cagta boosaaso kalsooni inteleeg baa ku qabtaa marka guddigan inay dardargeliyaan shaqadan maadaama guddi hore la magacaabay ay wax ka qaban waayeen inay dhaqaajiyaan garoonka magaalada boosaaso dhaqaalana loo raadiya shaqadan waxaan rajaynayaa rag badan oo ehelkeeda oo macallimiintii gobolka ugu waaweyneyd baa ku jirta guddiga mas-uuliyiintii guddoomiyaha dhallinyarada ku jira aan guddiga hore ku jirin cali hurro oo ah nin caan oo ganacsada oo isboortiga xaqiiqda u taageera ku jira waxaa ku jira ganacsato badan oo maamullo ka ah shirkadaha oo boosaaso oo dhallinyaro ah oo fiildigan kusoo dhex jiray marka wuxuu kaga duwanaanayaa guddigan guddigii hore ehelkeediiba ku dhan oo nin dhaqaalahaya iyo nin ganacsada iyo nin fiildigii ku dhex jira bay isugu jiraan marka inay garan karaan una nixi karaan dhallinyaradooda meesha ku cayaaraysa insha alla rajaynaya waqtina siinayaan
kaasi waxa uu ahaa mustafe cabdiraxmaan xasan oo ka mid ah guddiga ay uu maamulka gobolka bari u magacaabay inay ka shaqeeyaan horumarinta garoomada kubadda cagta ee magaalada boosaaso wuxuu u warrameeyey yuusuf maxamuud yuusuf dhegeystayaal markana wararkii ugu dambeeyey ee ciyaaraha maxamuud mascade ayaa inala socotiinaya
kulan wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada xubinta ciyaaraha habeenkii xalay ahaa meelo kala gedisan oo dunida ayaa kulamadii ugu dambeeyey ee sarraabka koobka kubadda cagta adduunka ee qatar lagu qabanayo lagu soo gabagabeeyey qaaradda africa haddii aan ku hormaro xulka qaranka ee nigeria iyo ghana oo guriga nigeria ku ballansanaa lugtii horena barbaro eber iyo eber ahaa kusoo kala tegay ayaa mar kale habeenkii xalay ciyaartoodu ay barbaro ku dhammaatay laakiin markan goolal ayaa layska dhaliyey oo hal iyo hal ayay labada dal ku kala tageen ciyaaryahan ka u ciyaara xulka qaranka ghana ee thomas barte ayaana loo aaneynayaa guusha xulka qaranka ee ghana kadib markii uu dhaliyey goolka keli ah ee ay ka dhaliyeen nigeria laakiin goolka nigeria ay dhashatay uma aanu suuro gelin wax natiijaha inuu keeno maadaama guriga gaana eber iyo eber lagu soo kala tegay sidaasina xeerka loo yaqaano awey gooliska lagaga adkaaday nigeria oo sidaasi ghana ay ugu soo baxday koobka kubadda cagta ee adduunka senegaal iyo masar oo lugtii hore hal gool iyo waxba ay kusoo guulaysatay masar ayaa markan tiro taan la eg senegaal ay ku guulaysatay laakiin sagaashankii daqiiqo ciyaarta dabadeed soddon lagu daray labada dal wax intaa ka badan waa iska dhalin waayeen taasina waxay keentay rigoorayaal in lagu kala baxo oo sidaasi ay senegaal ka goorayaashii kusoo baxday ciyaaryahan sadio mani ayaa goolka rigooradaha ugu dambeeyey ee qarankiisu ay ku guulaysanayeen u saxiixay si lamid a sidii uu gool kaas oo kalaha kaga dhaliyey masar markii ay iskaga hor yimaadeen ciyaartii kama dambaystaheed ee koobka qaramada afrika oo ay senegaal sidaasi ugu guulaysatay sadio mani ayaa mar kale saaxiibkiisa maxamed saalax ka oysiiyey waxa uuna qarankiisa u suurageliyey usoo bixitaanka koobka kubadda cagta adduunka isagoo madaxa u salaaxay saaxiibkii maxamed saalax una rajeeyey kulamada dambe inuu qarankiisa guula u gaari doono algeria ayaase noqotay wejigabixii ugu xumaa ee habeenkii xalay ahaa ciyaaraha ay la kulmaan qaramadii ku loolamayay guriga cameruun ayay hal gool iyo waxba kusoo adkatay laakiin gurigeeda ayaa laba gool iyo hal lagu dharbaaxay taasina waxaay keentay in algeria ay ka harto koobka kubadda cagta ee adduunka taa badelkeedana ay cameruun soo baxdo laakiin morocco ayaa ku durdurisay jamhuuriyadda dimuqraadiga ee congo afar gool iyo hal ayayna kaga soo adkaatay sidaasina koobka kubadda cagta adduunka ayay marocco ugu soo baxday tunisia oo iyana la ciyaaraysa xulka qaranka ee maali markan labada dal waxba goola iskama dhalin oo eber iyo eber ay ku kala tageen laakiin tunisia goolkii ay guriga maali kusoo dhalisay ayay kusoo gudubtay sidaasi waxaa qaaradda afrika koobka kubadda cagta adduunka ee sanadka labada kun labaiyo labaatanka oo dabayaqada sanadkan ah oo ka dhacaya wadanka qatar qaaradda afrika ku matalaya wadamada ghana senegal cameroon morocco iyo oo tunisia dhinaca iyo haddii aan jalleeco qaaradda yurubna wadamada poland iyo sweden oo ciyaaray poland ayaa laba gool iyo waxba kusoo badisay waxayna xaqiijisay usoo bixitaanka koobka kubadda cagta adduunka ciyaaryahan labandowski ayaana ka mid noqonaya xidigaha ugu wanaagsan dunida ee ku madlan inay kasoo muuqdaan wadanka qatar christiano ronaldo iyo xertiisa bortuqal ayaa kasoo badiyey waqooyiga macedonia oo kasoo adkaaday kulankii kan ka horreeyey xulka qaranka ee talyaaniga waxaana ciyaaryahan bruno fernandes uu qarankiisa u dhaliyey laba gool oo suuro geliyey inay bortuqiisku mar kale usoo baxaan koobka kubadda cagta ee adduunka ciyaaryahan christiano ronaldo inkastoo aanu wax goolo dhalinin haddana waxa uu ka mid yahay xidigaha loogu jecel yahay dunida oo taageerayaal fara badan ay ku faraxsan yihiin inuu koobka kubadda cagta adduunka mar kale kasoo muuqdo qaaradda yurub walibi waxaa ku dhiman hal kulan oo xulka qaranka ee weles ayaa waxa ay sugaysaa ciddii soo adkaata scotland iyo ukraine oo kulankoodu u baaqday dagaalka wadanka ukraine ka socda marka ugu horeysa oo labadaasi dal ay ciyaaraanna ciddii soo gudubta weles ayay madaxa isla geli doonaan intaasina waxaan kusoo gabagabaynayaa dhegeystayaal xubinta ciyaaraha intaynu mar kale dib u kulmi doono waa mascade oo idila sida iyo nabadgelyo
aad buu mahadsan yahay mascadda dhegaystayaal markana ku soo dhowaada dhinaciiyo heesaha aynu jallaacno ee heestani nala dhegaysta degeystayaal heesaasi ayaanu kusoo gabagabaynaynaa idaacaddeenna duurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta tan iyo afarta galabnimo waxaan idkaga tegaynaa nabadgelyo